qaar ka mid ah dalalka galbeedka iyo qaaradda yurub ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii laba jibaaray nacaybkooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee dalkooda tegaya kuwaasi oo ay soomaalidu ka mid tahay dalalkan ayaana dadka qaxootiga ah kula dhaqaaqay xabsi iyo curyaamin kale oo dhanka nolosha ah dalka swiden ayaana sida ay dadka xog ogaalka ahi sheegayaan ka mid ah dalalka ku caanbaxay nacaybka dadka soo galootiga ah iyo faquuqidooda waxaana dalkan dhaca qaaradda yurub ka jira dhibaatooyin badan oo lagula kaca dadka soo galootiga ah ee soo miciinbida nolosha waddamada yurub boqolaal soomaali ah ayaa la wariyaa in ay ku xiran yihiin xabsiyada dalka swiden kuwaasi oo loo diiday in ay dalka swiden ku noolaadaan amaba ka baxaan iyadoona dembi looga dhigay in ay soo galooti yihiin maxamed oo ka mid ah dhallinyarta soomaaliyeed ee ku xidhan swiden ayaa sheegay in muddo saddex bilood ah uu dalkaasi ku xidhan yahay dowladda swiden ay u diiday inuu dalkeeda ka baxo magacaygu waa maxamed horta maxamuud waxaan ku xidhanahay waddanka swiden magaalada siiba gutemburg la yidhaahdo waxaan ku xidhanahay meel xabsina maahane wax lagu sheego meesha oo tarxiilka dadka lagu hayo dadka oo sharci la-aanta ah waddan kaleeto markaan aadana waa dib bay ii soo celinayaan halkan uun ma garatay waxay leeyihiin maadaama aad sweden iska dhiibtay hadda ka hor farahaaga halkaas yaallaan waddankaasaa kaa mas-uula halka markaa laigu soo celiyeyna meeshan baa laygu xidhay anigu hadda muddo saddex bilood ah saddex biloodaan hadda ku xidhanahay si kastaba ha ahaatee waxaa waayihii dambe soo xoogaysanayay dadka soomaaliyeed ee ka soo cabanaya xabsiyada qaar ka mid ah dalalka yurub oo ay nolol u doonteen kadib markii ay dalkooda ka tahriibeen ayna miciin bideen dalal ugumaankooda saldhigtay nacaybka islaamka iyo muslimiinta